tasniyadu hadday tasniya mufrad tahayna waa la ifraadin tasniya muana hadday tahay faacilkuna waa kala qaadi ma taaniis xaqiiqi ahbaa mise waa taaniis majaazi ah kanna waa waajib taadu kanna waa jaaiz jawaaz taadu majmuuci baa u timid jamac mudakar saalim hadduu yahayna tadkiirkiibuu mari jamac muanad saalim hadduu yahayna taaniiskiibuu mari maxalahada jamac saalim baa jamcu taksiir hadduu yahayna waa tiisaba jamcu taksiir oo dhan ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaadee waa majaaziyu taaniis waxay dhaheen jamacu wuxuu xambaarsan yahay macno dhadigaana waxaa la yidhi oo see u xambaarsan yahay bal laga dhaadhiciyo xoogay alrijaalu sidee bay u xambaarsan tahay taaniis annisaau garanne waa dhadig jamac ka dhig dhadig bay noqon laakiin waa jamcu tagsiir jamcu tagsiirkii maad kala qaadaysaan maya halka u maansiinaynaa jamcu tagsiir oo dhanba meel kastaba ku yimaadee macno taaniisoo dhadig buu xambaarsan yahay oo cabsan yahay dhuuxay kaga jirtaa oo ku duran yahay bay yidhahdeen oo xaggay kaga jirtaa waxay dhaheen jamcu sidiisaba bimacna aljamaaca buu xambaarsan yahay waljamaacatu lafdu muanafun jamcu bimacna aljamaacata wey alrijaalu markaad tidhaahdo ay jamaacat rijaali wey wanisaau markaad tidhahdana jamaacat nisaai wey marka labadaba jamcu tagsiir oo dhani waa taaniis majaazi adha marka hadda jamcu tagsiir hadduu yahay qaalat اrijaalu waa la dhihi karaa hadduu haween yahayna qaala الnisaau waa la dhihi karaa wa ku iman doontaa marka waxukm اlmusana wاlmajmuuci musanaha xukunkiisa iyo majmuuc xunkiisa jamca taصxiixin xukm اlmufradi wey fataqulu qaama الzaydaani waqaama الzayduuna waqaamat اlmuslimataani waqaamat اlmuslimaatu jamcu taصxiixa laba ah jamcu taصxiixin limudakarin iyo jamcu taصxiixin limuanasin labadaas u qaybsamaa taصxiixana wuxuu leeyahay taصxiix limuhirina bimacna saalimka iyo bedel ka tahay jamcu saalimka iyo taصxiix waxaa weeye asalkiisa waa taصxiixa lafdigii saalimka caabay ka bedel tahay wa ama jamcu tagsiiri faxukmuhu xukmu lmajaazi taaniiti kii taaniidkiisu majaaska hawey taquulu qaama rijaalu waqaamat rijaal waqaama lhunuudu waqaamat lhunuud hunuuda la sheegayo hindigan maaka laga hadlayo hindin iyo hindun iyo hindu gabdhe la dhihi jiray koox markay hindaa noqdeen hunuudba laga carab lagu jamciya waxaa ka mid a qowluhu tacaala waqaala niswatun fi lmadiinati imra'at lcasiiz niswatun waa jamcu tagsiir limuanakin soo maaha qaalana kadga la goye ya wa minhaa waa xukm jadiid oo cusub wey maana gaarin si wax kala ka booda waxbaa si kadamare anu waxaan joogaa waqaamat lwuruudu halkaasaan taagna haddaba waxaan leenahay wa qaala niswatun qaala ficil maadi niswatun faacil marfuuc bidama dayrka waa jamcu jamc tagsiir wey ayib niswatun waa jamcu tagsiir qaaladiina waa laga gooyey soomaa taadi sida niswatun taada looga gooyey laa rijaalna taa loogu dari karaa maxaa yeelay jamcu tagsiirkuba waa majaazi tanis wa minha axkaamta waxaa ka mida kashanaad yeelan xog shanaad marayno ana alasla fiihi asal waxaa u ah faacilka ama alasla sida asalka fiihi fi lfaacili an yeliya ficilo ficilkiisa inuu ku xigo daba taagnaado wey uma tadkura aad sheegto almafcuula mafcuulka aad sheegto waa kala idin qoran taada waxaan hadda idin qornay ya abiya naxw waa waarisa waxaa dhaxlay sulaymaanu baa dhaxlay daawuda sulaymaanu faacil daawuda mafcuul waqad yataakharu lfaacilu faacilku inuu gadaal maraa dhici karta wayataqadama almafcuulu mafcuulku wuxuu horay uu soo maro inay isbedelaan baa dhici kartao faacilkiina gadaal tago mafcuulkina gadaal soo mafcuulkii hore soo maro tegitaanka ay isbedelayaan jawaazan oo wujuudan labada wuu noqdaa mid qasab ah inayaan qasab ahayn jawaazan naxw walaqad jaaa aala fircawna nuduru جاء فعل ماضي النذور فاعل آل مفعول متقدم قال مضاف العون مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه اسم الله ينصرف عجبية علمية سوتري هذا بقى آلد ومفعول متقدمة النذور وفاعل متأخرة وجوازا ووجوبا هل الذنب له تقدم كان تقدمك على النور إن مفعولك فاعلك وانكسر هرمره ولا إلى التوسط فاعلك وفعلك وكلام حقله iyo taqadumuha labadaba inuu horay ka soo wada maro iyo ficilkii xagga hore ka soo maro way soo socotaa wawujuuban mafcuulku wuu ka soo hormari karaa faacilkiisa oo ficilkuu la xiriirsan karaa wujuuban si qasab ah laba xaaladood buu kuu sheegay hadduu faacilku ismi daahira yahay mafcuulkuna damiir mutasil ay yahay kee soo horay faacilku damiir maaha waa ismi daahira mafcuulkuna waa damiir mutasila ficilkii kaa la xiriiraya muttasil kaa la xiriira soo maaha naxw shaqalatna amwaaluna xoolaha iyadii baa na mashquuliyey amwaalu waa faacilkii shaqala waa ficilkii maadi wataa waa calaamadii tasniyada wey amwaal waa jamc jamcu taksiir wey taa taniifna waa la geliyey shaqalat na damiiru muttasilun mabniyun cala sukuuni fi maxali nasbin mafcuul wey amwaalu faacil amwaalu mudaaf na mudaaf ilayhi وواضح هذا معناها هذول فاعلك اسم ظاهر اياه مفعولكم ضمير متصل اياه لو ان صور مراسيل ضمير متصل اياه هو فعلك سوى حرير وجوبا لو دي بيه كرم شغلت اموالنا ما بيده ما ينفع ضمير متصلة لا يقع بعد الا ولا يستدعي به كلب به النطق ونحو حالة لبعض باجرته هذول فاعلكم هل هذه مفعولك هذول فاعلك وته ضمير النقرية مفعول كان مفعول كورين لصوم اليوي لأن أصل ضمير كوان النقضة لمتقدم لفظا أو رتبة ضمير سيدي سبب وحول النقضة مركي شنن اللح باب لغرهيبه اسم متقدمة أما اللفظ عام هرمري أما موهبة دنباية موقع هري كل إعراب في جملة كل موقع هري قد فعلت ضمير وطن ضمير كان مفعول كون نقرية خطبة هي درجة عن يا هرية فعلك ففعلك مفعولك يا كلا هرية أصلا فعلك هرية صنع هذا مفعولك ليش السيد دينه وحاكم على عود الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة لفظها نوع ضمية بوصها نعوك ضمير والعرب كانوا حيلا هي اللبوغرة في لغة العرب قاعدة النحوية بوغرة إسعالون مستعاش محاك لا أمرك انت نقول لها إلى متأخر لفظا ورتبة لفظي عن أمسه هرمرين درجة عبودا بيا وإذ ابتلى إبراهيم ربه ابتلى وفعلك ربنا وفعلك ضبيك حاجة أخرى إبراهيم إبراهيم هو مفعول إبراهيم وحا هوري سيد اللي وجوبنا فاعلك لفظ ربه عكسه المريه إن ضمير كان يحيي لهذه نبي إبراهيم قال الله مريه متأخر لفظه رب طب النقرة وحين قول ابتلى ربه إبراهيم نقرأ بقولنا قلال بولا عدا قلال باقصي مرسي ضميرك رب كتشري متأخر لفظه رب طب النقرة محل غب الدالي كرا إلا صغر مريا التوسط لكانوا وكلا وحا له كشا يغي وحي كدن بكبر انتاس وحي نقول إلي وقت يغي تبدان طار حديث فاعل مفعولك ضمير متصل فاعلك الاسم ظاهر يهي حديث فاعلك وتضمير النقرة مفعولك مفعولك لولا حالا لسوى مريم وجوبا وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل مفعولك لولا وقور ريانا وادعي كرتا جوازا سيدك وجوبا وادعي كرتا قصة بنيتا جوازا نحو فريقا كذبوا وفريقا يقتلون فريقا مفعول متقدم منصوب بالفتحة الظاهرة كذبوا فعل فاعل وفريقا فريقا مفعول متقدم يقتلون فعل وفاعل خلاص واضح يا سماه علاقة بين موقع ويحي كلام من شيء وحي كلام درير انت هي هل ذيك بين تعالى وذيك هذه ووجوبا قصد إلي تهي أن لقد كريم بعد عكرتا نحو فأي آيات الله تنكرها وحاول قيب كمله جملة أنكو وسو إسو الدوغو مركب مفعولكو متقدم كيس على الفعل والفاعل واجب أن نقنيس waa haddii ismiga mafcuulka noqday uu yahay asmaada la yidhaahdo lahaa sadru lkalaami hadalka iyo jumlaha ka bilaabatee gudo iyo gadaalkooda ma tagaan fii lugat alcarab waxaa ka mid a erayo iyo asmaa aan dhexna gelin gadaalna jumlada isku xihan dhexdana kama galaan gadaalna ma galaan mawqacay dooni bay ciraabta ha kala ahaadaane horay inay galaan wey waxaa ka mid a adawaadka istifaa ayuba ayubaa ka mid a waxaa ka mid a damaa'irta munfasilada ah ee mafcuulka noqota iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaya facbuduun fa aya aayaati illaahi tunkiruun aya marka waa mafcuul mansuuba aayaati mudaafun ilayhi allahi mudaafun ilayhi kale tunkiruuna ficil iyo faacil weeye وهي لأن أداء اسم لأن اسم الاستفهام اسم الاستفهام في أيوة له صدر الكلام هذا بالله جملة بالله قاعدين ودعوا إليه هيو نحيا قلال منا ما قلب هكذا هو هدد بكو شاغي عيوبنا بكو شاغي بعض القياس الأصولي لا قياس حتى لما شيء إلا يداغان هي لا بتريد حكم يسكر عشان سوما أي استفهامية لا محي وجوب النقطة ورين وكشف لأن لها صدر الكلام سمع اسم الكلام ما دون مفعول نقول لكن صدر الكلام لنا سحب كيف تطبق ماي أجري عليها قياس الأصولي قياس الأصولي ده كنت قيني يخش آخر نظمي ونظمي نظمي ورقاتي كنت طبق إلا بالله وذلك إياك واكن المحلي هرملي إياك وحلين هاي مبني على الفتح ضمير منفصل مبين على الفتح في محل نسب مفعول متقدم نعبد فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن محل يصهر بالمفعول لأن له صدر الكلام صدر الكلام وإياك نستعين إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نسب مفعول متقدم نستعين فعل وفاعل فعلكم ستر كعبنا وجهه صورة واضحة مرينة وإياي فاعبدون إياي فاعبدون سيدون وي جملة أي حق دب كل حي خرين كقران جملة ما عنا نبا استاذان ملك لما قبتن بلو جملة العام بلو جملة حتى عنا إعراب عن وحاول الإعراب بوسك أي لحاين أي كهيل مضمعين دائرات سلسل إعراب فالدغالك إيمان لحي إن دو خرين كقب الله وصوهر مرسانه أنا قادان إياي مفعول إعراب متقدمة وهو منصوب عنها iyo haddii aan iyaaga waa mafcuul dagaalintay ku timaado waa mafcuul mansuub aan dhaho laba garooso mafcuul mansuub oo maaha xaggan joog mafcuuli baa tahay xaggaa tag mafcuuli baa tahay dhexda gal mafcuuli baa tahay adiga waxaa muhimka kuwaa ma garan inaad garatay mafcuul yahay wey kadib mar haddaad garatay mafcuul inuu yahay sababtii meeshaa geysay inaad garato icraabta calaamaadkiina aad taqaano waa ku dhawaabici agtooda hore u saabay wax si weyn baa waxna wax fudud wey kan inaan ku daraan rabaa laakiin berri aan isaga dibdhigo maanta warka iyo hadalkaan beriyey kan isaga axkaamta oo kaleeto buu qaadan buu ku leeyahay waxaan lahaa mutadana waxoogay kaga dartay وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد إنكو أفر فدنا دبادك قيل قادم يسميها marka bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalam ala sala ma bacd mualifku wuxuu raxima allahu tacaala baabu lmafcuuli aladii lam yusama faacilu fii lugati alcarab waxaa jirta ama lugaadka aadamahoo dhan jirta isticmaalka dhacdooyinka markii laga sheekaynayo ama laga warramayo ama la sheegayo marna waxaa loo dhigaa ama loo sheegaa si iyadoo la garanayo ama la caddaynayo ciddii falkan la timid ama arrintan ku tilmaamay baa loo tiiriyey marna waxaa loo dhigaa iyadoo aan la sheegaynin ama la qarinayo ama aan la garayn wax dooniba ha noqotee iyadoon la sheegi rabin ciddii falka geysatay haddii alaab laxdo dadkana aan u sheegayno laba sibaan labadaba u dhigi karaa oo taan soo sheegnay ah alaabtii waa la xaday waan dhihi karnaa alaabtii hebel baa xaday ama way xadeenna waan dhihi karnaa haddii aan nidhaahno alaabtii way xadeen cidda xadeen ma la yaqaana mise lama yaqaano way xadeen way tukadeen way tageen ma la yaqaanaa cidda falkan samaysa haddii aa idhahda waa laxadayna miyaan sheegay cid samaysa haddaba luqadda waxaa ka mid a aadamuhu mararka qaarkood falka in looga warbixiyo looga waramo si loo tilmaamayo inaan la sheegaynin loona ekaysiinayo inaan laba garanaynin ciddii falka samaysay qaybta noocaasa weeye baaqan qayb ka mida wuxuu ku saabsan yahay almabdi almabni lilmajhuul ama ficilka majhuulka la yidhaahdo anaa waxbaa la sameeyey ciddii samaysay sababo badan baa keena in la qariyo aan la sheegin mararka qaarkood maba la yaqaanba waan soo baxnay innagoo waddo soconnaa waxaan ku soo baxnay qof mayri oo xabadi ama tuuri ku taallo markaan ka warramayna waxaan leenayahay war ninkan waa la dilay sababtoo cid dishidaana garanayn dukaankii baa taaka ku soo kallahday oo isagoo daaqadihii albaabadii jaban yihiin baa u timid oo la daldashay maxaad dhihi dukaankii waa la xaday waa la jabsaday sababtoo ma garanaysa cid jabsatay markay mararka qaarkood waxaa dhacda qofkii falkan sameeyey lama garanayo marka maxaa la dhihi waxaasaa la sameeyey mararka qaarkood waa la garanayaa laakiin kas baa loo qarinayaa marka la qarinayo qarinta waxsaxyaa badan baa sababa ujeedooyin badanna waa laga yeelan karaa mid waxaa weeye mararka qaarkood nin baad u ceebo asturaysaa wuxuu waxaa ceeb la adduunya marka magaciisa inaad sheegto ma rabtido aad ninkii ceebayso marka saasaa la sameeyey baa dhihi nin baa nin jeeb siibey waad aragtay inaad caaqayo u ceeb qariysana waad rabtaa warna waa lagu jeeb siiyey baa tiri macnaheed inaad garan laadahayd ninkii ma aha laakiin waad u ceeb qarinaysaa ninkaad qarinaysaa xogay asturaysaa oo ujeedooyinka loo qaliyo oo la garanayo ka mid tahay ujeedooyinka ciddii falka samaysay aan loo sheegin waxaa ka mid a in arrinta la yaraynayo aan la waxweyn laga dhigaynin wiil yar baa lag- intii loo gacan qaaday wiil yar baa ul lagu dhuftay mararka qaarkood haddii la sheega qofka usha ku dhuftay baa waxaa ka baqaysa ama waxaan sameeyey colaadiga utun horaa jirtay falki hebel inuu sameeyey haddii la sheego fitne iyo balaayo inay ka kacdaad ka baqaysaa laakiin uu qof caadiga hadduu samayn lahaa dhib looma arkay wax wax iska caadiga weeye laakiin dadka qaarkii ama reer hebel iyo inaga soomali reer hebel baad fahmi kartaane xiisad kulul baa kici haddii ninka la ogaado ninka uu yahay amaba waad qarinaysaayoo hadalkaasaa lagugu yiri baad leedahay qofka hebel ninkii ku yiri haddii uu ogaado dagaal iyo qaylo iyo qaxar iyo dhib iyo balaaya ka baqaysaa marka waxay dhahen khawfan min fitnatin baa majhuul ficilka looga dhigi karaa looga dhigaa marka qaarkood mararka qaarkoodna waa taa cagsigeedo arrinta waxaa la rabaa waxweeye inaad ka dhigto baad rabtaa ninkii haddaad sheegtana ma nin waalanba ma nin maskaxda wax uga dhiman yahayba ma nima nin lagaba taxsi qaata ahaynba hataa ninkii sheegto naga daaya kaakii waa allaa wey waa soo istaaga waxaa dhihi gabadhii marweed ahayd halka iyadoo socota umbaa nin weyn halkaa cay intuu cay loola istaagay umbaa cay loola istaagay markaasaana tiraa waxaa daraya dhacday marka haddaad tiraa ninkii waa laabaa caayay kuwaanadi waa laga dilay marka horaba mararka qaarkood magaca waxaa loo qariyaa falka sameeya adoo garanaya baa waxaa loo qariyaa arrinta inaad weynayso wax culus ka dhigto marna arrinta inaad fududaysaa loo qariyaa marna isagaa loo cabasturayaa udan rabin ceebteeda inuu kashifno ku ceebeeyo meesha mar waan laba garanaynin mar waad cabsanaysaa bay dhaheen wixii in la sameeyeyba sheegtaa rabtaa laakiin laban haddii ku ogaado inaad sheegtay hebel baa sameeyey aad tiri lafaagaad u baqaysaa in lagu dabagalo ama dhibaato kaa raacdo sababo badan baa dhaca ujeeddada murtidu kusoo ururiya waxaa weeye in faacilkii la xadfoo la tuuro oo aan laba sheegin ciddii falka samaysay oo loola dhaqmo sidii iyadan la garanaynin ama aan laba haynin cid falkan la timid ama lagu tukuyaba tilmaa arrintan ku- lagu tilmaamay baa ficilka sidaa loo sheego baa wuxuu ka duwan yahay ficilka loo dhigo ama dhacdada looga sheekeeyo sida iyadoo la garanayo ama la yaqaano ciddii warbaxan samaysay labadaa ficil baa waxaa la kala yidhahdaa musama iyo majhuul musama mid la magacaabay oo la tilmaamay ciddii samaysay ama magaciisa ha la sheego ama tilmaan iyo farfiiq ha la sameeye iyo majhuul ku loo dhigay inaan laba garanaynin ciddii falka samaysay baabka horen soo marnay musamaa buu ahaa faacil baa la yidhaahdaayo waa nin la yaqaano ninkii falka sameeyey wey ficilkii kastaba faacil buu u baahan yahay baynu soo marnay ficilku faacil buu u baahan yahay lama xadfi karo haddiiba ficilkii loo dhigo inaan laba garanaynin ciddii samaysay ama ficilin aan laba garanaynin oo faacilkii intee laga keeni kii faacil ahaa haddaan laba garanaynin intee laga keeni nin baa nin garaacay baad lahayd ninun ul lagala daalay baad u timid oo meeshan hadlibala oo suuxsan war ninka waa la dilay baad dhihi soo maha ninka ninkii dilayba ma hay sida faacilkii ficilkana wey lama xadfi karaa adna lahay shalay waxaa la leeyahay haddii la xadfo axkaamtiisa waxaa ka mid ah annahu laa yuxdaf liannahu cumdatun soo maha wax booskiisii buuxiyo waa in la keeno wax booskiisii buuxiye ma isagiiba isagu matalayaan markiiaan weeraacdo isagii haddii la waayey wax booskiisii buuxiyey in la keeno weeye ma isagii buu noqon mise isagii buu matalayaa oo jilayaa marka hadda naa'ibuulfaacil weeye marka faacilkii laga saaray meesha ama kas looga saaro ama hadal la garan waaye mid booskiisii buuxiye jumladii iyo cumdada booskeeda u buuxiye isagiina aan ahayn booskiisiina sixsii camiro xafiiskiisii sii fadhiista wey waa nin shaqada ka maqan oo nin meesha usii fadhiisanayo shaqadii leedii kale kala daadan shaqaa laga maqnaan karin waardiha laga maqnaan kara sooma hadduu suuli u baxdoo tago ama musqul u baxdo muxuu dhihi nin buu dhacay isii fiiri sooma kuwa mataatuuga darawaliinta sooma ida arag markuu musqul iyo isagu waddada saaran u baxdo kuwa ka shaqaysta waddada tuugteeda mataatuuda lacagta ka qaata mugiiki biyaa la yidhahdaa kuwa mid ah wuu yidhahdaa soo wareeji gaariga musqul waxaan sii gelin baa cunayo soo wareeji gaariga darafalna maaha gaarigu kaxay yaqaanaa marka nin waliba booskiisa markii la waayey madaxweyne ku-xigeen baa jira sooma oo wasiir ku-xigeen baa jira oo xogeeye ku-xigeen ku-xigeen waxaa jira booskiisii matala markii isaga la waayo meesha iskana isagii ma aha laakiin wuu matalayaa tan faacilkuna sidii weeye in la waaya maaha haddii la waayana mid baa matala oo booskiisii buuxiya oo maxaa la yidhaahdaa ka buuxiya naa'ibulfaacil baa la yidhaahdaa faacilkiibuu naa'ib ka yahay oo wakiil ka yahay waxaa kaloo la yidhaahdaa asalkiisu wuxuu ahaa qayb ka miduu ku magacaabayo baabu lmafcuuli aladii lam yusama faacilu mafcuul buu asalkiisii ahaa faacilkiisii baan la magacaabin isagaa booskiisii fadhiisa la yidhi marka isagaa booskiisii matalaya labada tasmiya marka la yidhaahdo naa'ibulfaacil iyo mafcuul lam yusama faaciluhu waxaa saxiixa labadaa cibaaro ama labadaa eray naa'ibulfaacil baa saxiixa cibaaradan waxaa weeye qaasira khata'kaa ku jira sababtaa waxaa naa'ibulfaacilka noqda mafcuul keliya maaha hadalkanna wuxuu ku moodsiinayaa mafcuul baa naa'ib noqda keliya laakiin daraf iyo jaarumajruul baad u tegi doontaa naa'ibulfaacila oo almafcuul ladi leebisa mafaaciluhu magacaad ma soo gelaya marka iyagu mafcuulba ba ayn ahayn allaahumma wej kale in looga jeedo oo darafkana mafcuulu fiihi la yidhaahda lagu soo geliyo maahan darafka mafcuulu fiihi bay u yaqaanaan sooma sukunada soo marin baabulmafcuulu fiihi laakiin waxaa markaa dhiman jaaru majruurka xagee geli aljaaru walmajruuru qoladii in arrinteeda jawaab ka bixiyaan isku dayay waxay dhaheen maya mafcuul mafcuul baa naga aagimeen sideedaba darabkiiyo jaarumajruurka ismi maxduufay ku tacalluqaan ismigaasaa asalkiisii boos mafcuul matalaya kaa mafcuulka matalayay dartii bay mafcuul u qaateen sheekaya war dheeroo dhagta xaggaa ka soo qabaa wey baabu annaa'ibi can ilfaacil mustalaxa iyo eraygaasa saxa wahuwa ismu waa ismi almarfuucu oo la goday alladii ismigaa godanoo lam yudkar macahu aan lala sheegin oon goobta lagu sheegin laguna soo dirin faaciluhu faacilkiisa aan la sheegin ciddii samaysay oo wauqiima huwa isaga la joojiyey oo la istaajiyey la geeyey muqaamahu halkii faacilkuu buuxin jiray isaga buuxi la yidhi oo fasaala kadib ahaada noqday markii meeshii faacilka la geeyey marfuucan mid godan buu noqday mafcuulkaasi bacda an kaana isagoo ahaa kadib mansuuban mid kordhigan mid kordhigan buu ahaan jiray mafcuul waa mansuub goobta faacilka markii la keenay faacilla uu marfuuc ahaa xarakadii iyo axkaamtii faacilku qaatay yuniformkii faacilku qaadan iyo dharkiisii labiskiisii booskiisii buu fadhiisan cirayskiisii buu yeelan axkaamtiisii buu qaadan axkaamtii faacilka ay ku soo martay oo dhan buu qaadan wacumdatan tiir dhaxaad buu noqday tiir adag oon laga maarmin bacda an kaana isagoo ahaa kadib fadla kan dheeraad oo jumlada asaaskooda aan ka tirsanayn falaa yajuusu xadfuhu ma banaana walaa taqdiimu in laga hormariyana ma banaana cala alficli ficilka wayajibu taaniisu lficli ficilkii in la taaniisiyo calaamadii dhadiga lala xiriiriya waajiba in kaana mu'anafan soo maa dadka qaarkii waawgaa ugu jira ogaa khataa wey alxarafka w waa khata wey in kaana mu'anafan naxw duribat hindun idaa zulzilat اlardu zilzaalaha ayb ficilkana majhuul baa la yidhaahdaa isna naa'ibu faacil baa la yidhaahdaa ninkani wuxuu leeyahay duribat hindun duriba ficil maadi majhuul halkaasaad ku dari مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والتاء حرف تانيث هند نائب فاعل مرفوع على ضمة ظاهرة في آخره إذا زلزلت إذا بيسكبها يا بابا إذا انقاربوا زلزلت زلزل فعل ماضي مجهول مبني على الفتح لا محل من الإعراب والتاء حرف تانيث الأرض فاعل مرنا فاعلك واتمأنت حقيقية mana faacilku waa muanaf majaaziya labada miaal wayajibu waxa sidoo kale waajib axkaamta faacilkan uu qaadanaya buu kuu tirinaya anlaa yulxaqa alficlu ficilka inaan la haleeshiinin calaamata tasniyatin ama anlaa yalxaqa alficla ficilka inaanay haleelin calaamatu tasniyatin ficilkaas yulxaqa yulxaqada majhuul ka dhigtana ficliga naayo faacila wa anlaa yulxaqa alficlu waxaan u yidhi inaagay faacilkii awadnay hadda laftiisa haddii lagu dabaqo suu noqon lahay ogaata laakiin waxaa la dhihi karaa allaa yalxaqa alficla inaynan haleelin calaamatu tasniyatin aw jamcin in kaana musanan aw majmuucan hadduu naagi faacilku yahay naxwu duriba azaydaani wa duriba azayduuna wayusama aydan waxaa kaloo lagu magacaabaa annaa'ibu can ilfaaciliga baa la yidhahdaa haadihi alcibaaratu cibaaradan ama wa haadihi alcibaaratu way kaa quruxsanayd in waaw lagu daro way ka quxsantahay wahadihi alcibaaratu eraygan ah naaibu naa'ibu can ilfaacil la yidhahdo libni maalikin ibni maalik buu u socdaa baa iska leh oo erayga yidhi fii khulaasatihi ama alfiyadiisa ba haddaad rabto tan mukhtasarka ay ku taalaaba wahiya cibaaradan iyo eraygan iyo magacan ibni maalik bixiyeyba axsanu ka wanaagsan wa akhsaru kana soo gaaban wa yusama ficlu ficilkiisana waxaa la yidhaahdaa alficlu lmabniyu lilmafcuul ficilkii loo dhisay ee loo qaabeeyey loo xarakeeyey inuu mafcuul marfuucu noqdo wey ama walficlu lmajhuulu ficilkii majhuulka ah ee cid samaysay aan fara lagu haynin alladii lam yusama aan laba magacaabin aan la sheegin faacilii ciddii samaysay intani waa intii hore ismi marfuuca weeye ee mafaacilka ismi marfuuc u ahaa lama xadfi karo isaan faacilka loo xadfi karin lama hormarin karo saan faacilka loo hormarin karin ficilka lama tatniyanayo lama jamcinayo saan faacilkaba ficilkiisa loo tatniyana loo jamcinaynin calaamatu taaniis baa hegeli muxorkay murtidiisu waxa weeye booskii faacilka markuu buuxiyo icraabkii iyo axkaamtii faacilku lahaa buu qaadan waagii hore wuxuu dooni lahaa ahaday intaa weeye warka murtidiisu wuxuu ku aqrinayay wixii soo haray maxay tahay magaciisa iyo magaca ficilkiisa isaga almafcuul aladii lam yusama faaciluna waa la yidhahdaa waxaa ka fiicna naagu can ilfaacil inaad tidhahdo ama ficilkiisa alficlu lmabniyu lilmafcuuli iyo alficlu lmajhuuli labadaba waa la yidhahdaa alficlu lmajhuuli waana ka soo kooban macdinu ka waadixsan yahay kadib wuxuu ku leeyahay xarakada ficilka faacilka qaata ee musamaha la yidhahdo iyo ficilka naa'ibulfaacilka qaata ee majhuulka la yidhaahdo xarakadoodu way kala duwantahay saas darteed ficilka majhuulka la yidhaahdo amar ma noqon karo wuxuu noqon karaa maadi ama mudaaric wax majhuula maba la amri karaba tasaa darteed ficil majhuula haddaad maqasho ama waa maadi ama mudaaric maadi iyo mudaarica majhuulka markay noqonayaan midna way wadaagaan midna way ku kala tegsan yihiin midna way wadaagaanoo awalka way wada godan yihiin mudaaricana xarfi mudaaracada u horeysa waa la godi maadigana awalkiisa waa la godi waxay ku kala tagaan qabla alaakhir waa la kordhigi fain kaana alficlu maadiyan hadduu yahay dama awaligu awalka waa la godi wa kusira maa qabla aakhirihi xarafka u dambeeyey ee xarakadii binuhu ay fuulayso ka ka horeeyana waa la hoos dhigi waxaa laleeyahay duriba duriba waa ulaatigii rubaaci kadib krija akhraja ukrija ukrima udiba waxaad ka dhigtaa khumaasi untuliqa tuli waa laga hoos dhigay qabla aakhirkii hamsadii horena waa la goday untuliqa ustukhrija ama sulaasi ha noqdo ama rubaaci ha noqdo ama khumaasi ha noqdo ama sudaasi ha noqdo mudaarica soomaha waa sidoo kale awalka waa la godi xarfulmudaaracada qabla alaakhirkana waa la kordhigi hadduu asalkiisu ulaati yahay iyo rabu baa la dhihi hadduu asalkiisi akrama ribaaci ahaana yukramu baa la dhihi hadduu khumaasi talaqa ahaana yuntalaqu baa la dhihi hadduu istakhrajo sudaasi ahaana yustakhraju baa dhihi hadday rabaa kaa hoos dhiganta qabla alaakhirka kaa hoos dhigmo aa ka baxday marka intabi xarakadu intibaa awalkooda labadaba waa beer yahay qabla alaakhirkana way kala duwan yihiin maadigu waa hoos dhigan yahay mudaaricuna waa kor dhigan yahay wain kaana mudaarican hadduu yahayna damba awaligu sidoo kaleet awalkiisa waa la gelaya wa futixa maa qabla aakhirihi naxwu duriba zaydun wa yudrabu zaydun ayb fain kaana limaadi hadduu yahay mabduu'an mid lagu bilaabay bitaa'in zaa'ida taa'u lmutaawaca ta'dii tafaacala iyo tafaacala wey soo lama socotaan sulaafi masiid bixarfayni baa laba wasanoo taa ku bilaabata laha tafacala iyo tafaacala kaasaa laha taqadama taqaabala tabaayaca tabaaraba tashaaraka tadaabara tabaacada taxaasada tanaajasha iyo wixii lamidka aha markuu sulaasiga masiid bixarfayni uu yahay khumaasi noqonayo buu wuxuu yeeshaa laba wasan oo tafacala iyo tafaacala la yidhaahdo oo taafka taa ku bilaabata waynu soo marnay intabihu sarfigii halkan waysa soo galeen haddii haddaba ficilka maadi ee majhuulka laga dhigayo awalkiisiina la goday qabla laakhirkiisiina la hoos dhigay uu taa ku bilowdo duma awaluhu waa la geli waad soo martay wahaanihika labaadna waa lagu dari naxwi tucullima wa tuduriba tucullima waa la bartay tuduriba waa la isgaraacay tuquutila waa la islaayey tushuurika waa lagu shirkoobo waa la wadaagay ilaa akhirkeeda wain kaana hadduu yahay mabduucan mid lagu bilaabay bihamsati waslin lagu bilaabay wasanka sudaasiga oo dhan waa mabduuun bihamsati waslin soo maaha ama ulaati masiid bialaaati axrufin ha noqdo ama rubaaci masiid bixarfeen ha noqdo haddii uu rubaaci yahay khubaasi yahayna rubaaciga masiid bixarfin ahaay oo dhan iyo qayb ka mid ah ulaati masiid bixarfayni baa hamze ka bilaaban jirtay wax allaalay wixii ficile isku soo ururiyo hamsatulwasli ka bilowda waa khumaasi iyo sudaasi aan kataada wata ahayne isna de awalkiisa marka la godo aanigiisu waa saakin aalidkaa la godaya isagana wain kaana mabduucan bihamsati waslin duma awaluhu wa aalisuhu ka saddexaad ka labaad waa saakin naxw untuliqa ustukrija ustuqbila ustusqiya saaba ku wadi ayib isagaa sarfi aan la gasho maanta soo maha ninkaan xasuusan ninka naabka haddaan dib loogu noqonin in badan bay ka yeeri doontaa wain kaana albaadi hadduu yahay muctala alcayni muctala alcayn hadduu yahay ayib tafadal adiga damba khaalisa oo buuca iyo qiila way bannaan tahay kasra khaalisa oo qiila iyo biicaana way bannaan tahay in la isku dhaxdaro la isku khaldana way bannaan tahay wararka waxaa leedahay oo kuu bannaan ishmaamu lkasrati kasradii in la ursiiyo addamata godaalka la ursiiyo kasradaa wax la ursiinayaa bal waxa lagu dhawaaqayaa waa kasra waxa la ursiinayo waxoogay jaac lagaga jag lagaga siinayana waa damba huwa khalqu lkasrati kasradii oo lagu qaldaa la yidhaahdaa lagu dhexdalo bishayin wax uun oo min sawti dammati dammada sawdkeedii ka mid ah sawdku laakiin aad looma arko waxay dhahdaan nimanka waa masaladani waa masale aksal asal ahaanteedu qiraa'aadka iyo awjuhu khilaafkooda ku shaqale wey laba waxaa la yidhi midna waa la maqlaa ee lama arko midna waa la arkaa ee waxa macno lagama maqlo ishmaamka waa la arkaa ee lama maqlo roomka waxaa la yidhahdana waa la maqlaa ee lama arko ninka dhawaqiisa ah room markuu akriyo bishidiisa waxba ka muuqanaya afkiisa haddaad akhriyo laakiin qaabka soodka dhawaqa u soo bixiyo baaroon jiroon wax leedaha ku jira ishmaamkuna afkiisa haddaad fiiriso un baad garan ninkii afkiisa isagoon fiirin nin gartaaye waa nin aad u yaqaano weeye dhawaqyaduu kala yaqaana ishmaamku axkaamu tajiidkay ku badan tahay haddii aad aragtaan haa godan haa godan qablahaana saakin yahay haddaad ku istaagto canhu minhu wastakfirhu ama xarfi xaada oo godan xaraf ka horeeyana saakin yahay haddaad ku istaagto alfatxu fatxu soo maa waad ku istaagtay markaasaa ishmaamka aad loo arkaa ninkii yaqaanana codka wax yar buu ka dareemaa ninkaan aqoonna maba dareeno isagu yaa codka ka aqoonin ma dareeno marka ishmaamku waxay ku leeyihiin minhu markaad ku istaagayso haadiina inaad sheegto bishimahana soo godo ooday godnayd bishimahana qofka fiirinaya haadana lagu istaagin inay godnayd wax yar bishimaha taasoo dhaal rabaa min saasay bishimaha soo godo leeyihin can wastaqfirhu bishaha la soo gadaa ishmaan baa la yidhahdaa kan wuxuu ku leeyahay marka hadda bilowga kelimaddaa la joogaa marka bishaha intaa taa u soo yargodo haddana kasra ku dhawaaq kasradii meel bay yar laadahay marka qiila bishaha saa u soo godaysa marka qiila biica marka biicadii caadi ahayd maaha waxbaa si ka yar noqonaya waayo bishimihii inta la celinaya dhawaaqeedii baa wax yar sikanayaan bishaha calaa kulli xaal sabab socdo dhow tajiid haddaad gasho baa dhawaqa lagaa saxan dhawaqa wali taala maaha wararka waxaa leeyahay damu lfaa'i faagina caadiga goodo damo khaalisa fatasiiru caynuhu waawan bay wada noqon saakinatan reeban naxwi quula wa buuca laysa shabaaban buuca fashtaraytu wanaa'ibu can ilfaacili calaa qismayn wey daahirun wa mudmarun wahuwa daahirun wey wa mudmarun ama daahirun wa mudmarin ka bedel saan soo marnay fadaahiru naxwu waida quri'a haddii la aqriyo alqur'aan waxba kaama dila cid aqriyaysa wey قرئ فعل ماضي مجهول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب القرآن نائب الفاعل مرفوع بضمة ظاهرة في آخره لماذا علامة رفع الضمة المقدمة اسم فريد وضرب مثل ضرب واسدي مثل نائب الفاعل قضي الأمر الذي فيه تستفتيان قتل الخراصون الخراصون نائب الفاعل ومرفوع علامة رفعه نيابة لأنه طيب يعرف المجرمون يعرف وفعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة في آخره ومجهول المجرمون نائب فاعل وي والمضمر نحو ضربت وعلي قراع كلي أنا وبكت لي قلي وضربنا أنا وضربنا لا ولا تشفي مرتوي إلى آخر ما تقدم وما يتسوهر مرتي غيبتي حضور مخاطب غير كتبان كوديها مركب ضربت وللفعل الماضي مجهول مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك لا محل له من الاعراب والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل فاعل حسود انتبه لان ضروره تزيد بالذات على مشنه لكن يبنى الفعل للمفعول فعل كذا مفعول لو بنينا يا ضمائر من كل حريره وينوب عن الفاعل انتهى مسألة دي هوري faacilkii haddii la waayo maxaa booskiisii buuxiye masalada waan soo tilmaanay waxaan idhi ereyga naaib can ilfaacil baa ka fiican in la yidhahdo almafcuulu lidii lam yusama faacilu sababta waxyaaba aan mafcuul ahayn baa naaib ilfaacil noqda wayanuubu can ilfaacili waaxidu min arbacatin afar midkood baa faacilka naaib ka noqda alawal almafcuulu bihi mafcuulu bihi midka la yidhaahdee awal baab ilmansuubaad inoogu iman doonaa faahfaahintiisu oo midkay wax ku dhaceen baa mafcuul bihi werigi la yidhahdaa daraba zaydun camran camarkaasaa la yidhahdaa zaydkii haddaan la garanaynin doriba camrun baa la dhigi kii baa kii bandhignaa baa lasoo soo mari darabanii muxamadun baa tiri hebel baa i garaacay hebelkii kii garaacay haddaan la rarin aad sheegto doribtu waa la i garaacay sujintu waa la i xiray ubintu beecii baa la igu khayaano indhaha biyaha la ii mariyey waxaa weeye niman balaa i xiray الثاني الظرف ويضربك نحو جلس أمامك جلس أمامك جلس فعل ماضي مبني للمجهول جلس فعل ماضي مجهول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أمام ظرف منصوب بفتحة ظاهرة أمام مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الك أمامك على الفتح في محل جر بالإضافة والظرف وما أضيف إليه متعلق بمحذوف في محل رفع نائب فاعل ظرف منصوب كسيبه على يسير لما قريه لكن وحال لي هذا مكا تصور ما يزد الظرف في وحي بافيسان إعراب مكا تصور ما يزد طبيعي ظرف في وحال سعود القديس ظرف في وحال سعود عايد في محل رفع بيالان ومحذوف كحريين maxalka yaallaanna waa fii maxalli rafcin oo waa naabi faacil laakiin sidii doriba amaamuka lama dhahayo amaama waa mansuub wasiima ramadaan haddaba darafkaa laba kala noqday zamaan iyo makaan zamaanku xarakaadku qaadanaya makaanku se qaadan maayo siima ficil maadi majhuul mabniyin cala alfatxi laa maxala micraab ramadaanu faacilun marfuucun bidamatin daahiratin fi aakhirihi haddaba laba darfi oo ku sheegay midna waa darfu makaanin amaamaka midna waa darfu zamaanin xilli iyo waqti weeye halkaa midna xarakadii markuu qaatay midna qaadan waayey baa waxaad ka kala garatay in labadoodu markay naa'ibul faacil noqdaan uu midna xarako qaadanayo miduusan qaadanayn wixii intaa ka badan darafkaaba baab loo samayn doonaayo halkaasaynu ku lafaguri doonaa الثالث الجار والمجرور حركة حروف جركاه iyo ismiga majruurkee uu galay markay isku camal falaan ay isku dhammaystaan ba iyagana waxaa la yidhaahdaa mutacalliqun bimaxduufin fii maxalli rafcin khabar subaan in mutadawrka joogaan halkan waxaa fii maxalli rafcin naayu faacil naxwi walamaa suqita markii lagu riday fii aydiihim gacmahooda suqita ficil maadi majhuul mabniyun cala alfatxi laa maxalla lahu min alicraabi fii xarfi jarin أيديه مجرور بفي وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل كالقاضي أيدي مضاف وضمير المتصل وهم مبني على السكون في محل جر مضاف إليه والجار والمجرور وما أضيف إليه متعلق بمحذوف في محل رفع نائب فاعل horta icraabtiisa u soo dhammee markaad geed ku soo xirtaad soo dhammayso isaga iyo waxaa la socda mid xasado meesha ay ku tacalluqaane goob rafcay yaallaan dhanaayo faacil weeye dhexdii khabar noqdaan oo ay noqon doonaane fii maxalli rafcin khabar almubtada baa dhihi ee horta tiisa ku soo dhammaystay tan waa inaad soo dhammayso markaa kadib aad meelgeyso alraabicu almasdaru weeye masdarkana baabba darabkana waxbaa jaar majruurkana baawil mahfuudaad baad ugu tegi doontaaye waxba faahfaahintiisa aad ha ugu sii degdegin الرابع المصدر ويسنا منصوبات كان باب مصدر يمتي دونا نحو فإذا نفخ عبد الله أفوف في السور دوق قيامة نفخة أفوف واحدة أوكرية إذا نفخ إسرافيل لمدهم نفخ هذه العاطفة فعل ماضي مجهول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب في حرف جر الصور مجرور بفي والواجب على جر الكسر قال في آخره نفخة نائب الفاعل ومصدر نفخة نفخ الصورة ينفخ الصورة نفخا سماه مفهوم فعلى او متعديه قياس مصدر كده مش مهان شري صلواتهم فعلى هي فعل متعدي هذا فعل مع قياسه فعل سنة المدجل فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد ثلاثي متعدية فعل متعدي طبعا مقاطع دل كده لو متعدي كسر ولا لازم فصوم الرابع حصل ولا يا عين masaadirtana waan soo marnay laakiin marartu laa adri baa ii muuqata marartu laa adri badan baa ii muuqata qawl masderna waa u tegi doonaa masder wuxuu yahay laakiin nafkatun inay masder tahay inaanan tusaan rabin faclin masderka ah haddii la taaniisinayo tama magaca laga dhalaa sharbatan وفعلة لمرة كجلسة وفعل وفعلة لهيئة كجلسة زمان سامع زمان في مصدر مرها فعلى تمسك كل مجري سلام والفيدا نفخ في الصور نفخة هذا مصدر رأيت بعد ذلك المرك ما يفعل بنقط واحدة نفخة واحدة ولا ينوب من نائب نقله غير المفعول به مفعول به وحان عين صدح لك راه مع وجوده سويت الغالب سلبان سويت ربضانا مثل بوسك الله مجيه وإذا كان الفعل هديه متعديا الاثنين لو مفعول به قد وقعت هديه جعل احدهما نائبا اسكوب نائب لا غدري عن الفاعل وكنقن وينصب الثاني منهما كلا بعض لوده كمدك اهانا ولا نسمحه اعطي زيد درهما اصل كان اعطيت زيدا درهما زيد درهما لو لو waxay ahaayeen mafcuul kii hore cidiisii sidaa la gooyay uctiya waxaa la siiyey ficil maadi مجهول مبني على الفتح زيد نائب فاعل درهما مفعول هدي اللي يرى سوى كريمين نعم ودرهما مفعول الثاني هو زيد مفعول كي اول كهايو ما تبع الفاعل هو بوس ابوحيو حق وشقة تبوي حق حق بنا قلق عطي كل ساسة بنا ناري باب المبتدى والخبر وحيان فان رباه فجحنا من آخرين أفر والقباب آخرين سنة امتحان كي هرون بعضتين وحقيقة يربع وقت سنة صح ير طبعا دقيقان قدرين إن شاء الله تعالى باب المبتدا والخبر مبتدا هي خبركم والله اسمي والله مرفوعة عامل كوزن منا واللفظي منا والمعنوي والله اسمي مما معناها باللعبة مما معناها لما يستره المبتدا وهذا المبتدا هذا لا يحكم فيه كده ما خبر كوجد بدونه هو الاسم المرفوع واسم حكم في سيء إعرابنا المرفوع وبدية عامل في سمحوية العاري كدر باري عن العوامل اللفظية وعامل أو لفظي وموقوع وعمل فرينا وسجل حكوة بها كسر معنى كيس معنى ويسمه وهو قسمان لبا قيبود وي ظاهر ومضمر أما ظاهر مبتدا قدره وهو ظاهر ومضمر وي وهو مضمر كي ضميركم أنا يا وأخواته وي ضميرك منفصل كاها دارسكي منفصل كاها ويكوكوشي وي قيبتي سمرفوعات كاهي أنا وأخواته أنا متكلم كذي لما نحن ويسمه أنت أنت أنتما أنتم أنتن هي هي هما هم هن التي تقدمت السهر مرتين وهو أنا مركا أولي هي وحن كل أيام لفظها وحكرها بوني وهي ضمائرته وهو مضمركم أنا وأخواته أما أنا وأخواتها هذا ضمير مذكر بعدين ولا قرنيه akhawaatuhu idin wada qoran waxaa un kaga haboonay in la taaniitiyo isqabanaya allatii in la yidhaahdo dضaan mata damiirka ay sifaynaysana uu akhawaatuhu noqdo oo mudakara waa laga habboon yahan filaya allatii taqadamad ku soo hormartay fii fasli اlmudmari faslka damiirka wadaahiru qismaani weeye khabarka daahirkaa mubtadaha ismiga daahirkaa laba qaybood weeye mubtadaun mubtada lahu khabarun khabar leh ومبتدأ مبتدأ له مرفوع miduu gotay oo faacil qaatay faacilkaasoo sada buuxiyey oo xiray masada alkhabari halkii khabarku buuxin jiray iyo macnihii uu kaamil yeeli jiray iyo maqaamkii jumlada uu cuni jiray faacil baa ka degay somadan soomaaliyaal mudaaf liyahi mutakalim halkay xarakadu fuuli lahayd xarakat almunaasabaa ka degtaye meelay cag dhigtay weeye somaal jihaad geed waayo bay noqotay manaca min duhuuriha ishtiaal maxali xaraf booska laa qosay soo maaha halkanna goobtii mubtadaha markuu bilaabo asal ahaan khabar baa macnaha dhammaystiri jiray oo jumlada qaybteeda labaad noqon jiray mararka qaarkood faacil baa booskii buuxin khabarkii meeluu galaba mala waa laga maarmay oo laguma baana iska tagway mubtadaun lahu khabarun wa mubtadaun lahu faacilun sada masada alkhabar labadoodiibu ka kala hadlaya wala mid marka bal midka hore meel ku hubso mubtadaun lahu khabarka faalawalu naxwi qowli ka wey naakirhadoo kaleeta wey allaahu rabbuna allahu mubtada marfuuc calaamatu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi liأnnahu ismu mufradu rabu khabaru mubtada marfuucun وcalaamatu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi wey rabu mudaaf wanaac ضamiir muttaصilu ضamiir calى الsukuuni fi maxali jarin mudaafu ilayhi ومحمد ومبتدا ظاهرة رسول وخبر رسول مضاف الله مضاف إليه والثاني كلمة marka waxa iska taqaanay la yaqaanay waxba ha isku dhigin khabarka hadaba waxaa kuu muuqata qaybta macnaha dhammaystiraysa weeye markaa ku allahu allah rabbunaa weeye markaasuu hadalku macno yeelanaya xataa hadasha la garanaya walidaalika culimmadu waa kay leeyihiin allah keli lagu wardiyo dikri maaha wardina maaha cibaadana allah allah allah allah allah allah allah cibaada maaha allah allah allah allah allah kun yaa kun iyo kun allah aqri cibaada maaha laakiin allah markay joogto onayde huwa markii layidhi kun yahu aqri buu yidhi yidhi kun yahu tusbax kaa qaato aqri yahu yahu yahu yahu yahu yahu yahu yahu yahu yahu ma dhigaysa yahuda waxaa keenay in la akriyo waxay ku leeyihin yahudu allah bay ka dhigan tahay yahuda saa darteed baan soomaaliya waxaan ka aqri jiray yidhahda markuu xadareynayo huwa waa hal ilaah waa hidaaya rasuul huwa waa hal ilaah wuxuu uga jeedaa waa ilaahay magaciis buu uga jeedaa arrintaana asalka markii hore niman falsafa niman mutakallimiin oo falsafada baa keenay nimankii markay keeneenna waxaa ka soo qaaday abu xamed alghazali fi ixyaa culumidiin buu kaga soo qaaday markaas wax khuraafan sal raadkalaan shubay isagana raggii ka dambeeyey fakhrudiin alraazi iyo baa soo soo gudbiyey markii waxay isla markaa u gudubtay haddana kooxdii dhibka badnayde kalmasaani iyo ibnu carifu kalmasaani iyo najmudiin ibn abi israa'iil iyo ninkii la dhihi jiray wey abu nasr alfaarabi iyo muxidiin ibni carabi iyo tiimkaas cabdikariim aljiili iyo qolaasa iyo maxamed bahjat albaytaari bahje iyo qoladaasa ku dhacday halkaasa huwa huwa huwa in lagu wacayo halkaasa keentay marka lafdigoo mujaradihi macno ma laha allaahu allahda rabbunaa ah halkaasuu macnuhu dhammaystirmay saa darteed khabarka waxaa lagu dhihi waalkhabaru ljuzءu lmutimu lfaa'ida waa qaybta faa'idada mubtadahalkii la bilaabay macnihiisuu ku bayandhigay waxa la sheegaya macno uu ku yeesho wey haddaad dad tiraada marigaa maxamed maxamed maxamed maxamed xusma waxaa waxa muxamadun hiin rasuulullahi deh ama nabiyullaahi deh hadalka dhammaystir hadalku waa kala duwan yahay kalaam uu hadal dhufaanan oo lugub lug iyo gacan iyo barbar maqan yahay baan la ogolayn barbar qayri haaf waa mubtadihii haafna waa khabarkii marka la isku qabto buu hadal macnada noqdaa allaahu rabbunaa allaahu khaaliqunaa allaahu ilaahuna allaahu raasiquna wax macnihii dhammaystiraya ku dar muxammadun khaatamu alambiyaai muxammadun nabiyullaahi muxammadun rasuululahi ku dar hadalka wax walidaalika diinta laguma hayo qur-aanka lafduljalaaleh oo mujarada yismig ilaahay oon hadal gelin jumlo gelin oo mujarabig qur-aanka iyo sunnada meel lagagama jiraan nabiga magaciisa cala salaam oo magac keliya oon jumlo gelin oon macno looga jeedinna oon dhammaystirmin macnihiina qur-aanka iyo sunnada toona kuma jiraan luqada carabtana magac keliya oo lagu dhawaaqa ka mid maba ahaynba xataa luqada nabiga lagu soo diray ka mid ma ahayn saa darteed allaahu rabbuna allah markaad tidhaahdo raaci inuu ku abuuray inuu ku arsaaqay inuu isaga kuleeyi soo diray kaa yeeli ku dili karo ku noolayn karo الله يحيي ويميت الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله الذي خلق السماوات والأرض والله خلق كل دابة من ماء ولذا قال الله كل ملك الأرض والثاني نوع العبادي هو اسم الفاعل واسم المفعول به إذا تقدم عليه ما ذكر المرض نفي أو استفهام اسم الفاعل هذه مبتدا نقضه أما مبتديه اسم مفعول نقضه ضارب iyo qaa'im iyo wax baa'iq iyo mushtari iyo wix lamida ama madruub iyo maqtuul iyo mubtada ka dhigtay ismi faacil baa mubtada ka dhigtay ama ismi mafcuul baa mubtada ka dhigtay haddii ismigaa faacil iyo ismigaa mafcuul ee mubtadaha ka dhigtay ay nafyi iyo istifaam ka hormaraan wuu xoogaystaayo xidhido yar adag buu yeeshaa wuxuuna yeeshaa shabax nooc ficilah buu yeeshaay oo ku sii xoog bata horena waxaan u soo marnay faacil waxaa qaata ficil aw maa fii ta'wiili lficli waxa ta'wiili lficil ah waxaa looga jeedaa baa lagu yidhi ismu lfaacili baan ka soo marray soo maha iyo sifa lmushabahi waxbaan soo marnay haddaba sifadii qaadan jirtay faacilka hadday mubtada noqoto labaa taalla meesha marka ismu faacil baa mubtada noqday mubtada khabar buu qaadan jiray soo maha ismi faacilna waxaa soo martay faacil buu qaataa sooma faacilku waa marfuuc mubtado khabarkuna waa marfuuc ismiga soo socdee marfuuc ah oo waxaa dhihi waa khabar mise waxaa dhihi waa faacil dhinac haddaad ka eegta mubtada khabar buu rabaa dhinac kale haddaad ka eegtana mubtadahan muxuu yahay waa ismi faacil ismi faacil ta'wiil ilficil buu qabaa oo faacil buu rabaa warsaan yeelaa baa la yidhi laba weji buu leeyahay ismigii faacile mubtada noqday marna waa kownuhu mubtadaan mubtadaan uu noqday marna waa isaga kownuhu daatadiisa ismi faacilka waxay dhaheen labadaba waan camal siinaynaa khabarna waan siinaynaa faacilna waan siinaynaa oo seed u siinaysaan isagii baan kala qaadaynaa waxaan leenahay ismiga faacil nafyi iyo istifraam ma ka hormareen mise kama hormarin haddaynan ka hormarin waa mubtada caadi ahe khabar siiya hadday nafyi istifaam ka hormareenna faacilnimada faacil siiya haddaad tidhahda qaaimun zaydun qaaimun khabar mutaqadim zaydun mubtada mutaakhir aan ku dhihi laakiin aqaa'imun qaa'imun zaydun bay sooma aqaa'imun baa tiri hamzaad hormarisay ama maa qaa'imun nafyi baad ka hormarisay maa nafyi ama hamzada istifaam qaa'imun mubtada marfuuc zaydun faacil sadama sadal khabar baan ku dhihi waa faacil booskii wuxuu isku dhardhaaro isku buuxiyey meeshii booskii khabarku degi jiray buu dhigtay khabarkii waa geedka meeluu fooga ka geliyo iyo meeluu cag dhigu waaye saa darteed wuxuu ku leeyahay idaa taqadama calayhimaa nafyun aw istifhaamun naxw aqaa'imun zaydun wamaa qaa'imun azaydaani wahal madruubun alcumaraani war labadii cumarba ma la uleeyo ma la garaacay wmaa madruubun ilcumaraani labadii cumar lama garaacin hal madruubun waxaa leeyahay hal xarfu istifhaamin madruubun mubtada'un marfuucun wacalamatu rafci damatun daahiratun fi aakhirihi alcumaraani naa'ibu faacilin sadama sada alkhabar ismiga faacilna faacil buu qaataa ismiga mafcuulna naa'ibu faacil buu qaataa ismiga faacil ficil musamuu ka yimid ismiga mafcuulna ficil majhuuluu ka yimid madruubun kii la garaacay soo majhuulka maaha العمران نائب فاعل سد مسد الخبر مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الفتحة في عن الضمة ليه سنوي وما مضروب العمران انتاسي وحر رأيوك يلاله مبتدئه مكي ووجهه اسم فاعل على اسم مفعول هذه نفي استفهام قوم مراننا faacilnimada xaqsi oo marfuuca ka dambeeya faacil weyan oo waski khabarku buuxiyede haddayna ninkii istifhaam ka hormarinna mubtadadnimada khabar siiyo xaq siiyo ismiga marfuuc ee imanaya khabarkiisii ka dhig intaa waadxuu sooma ama isagaba khabar muqadama ka dhig calaa qawlayn halkaas baan isaga daynaynaa mubtadaha nakirada iyo musawaqaadkeedu waxoogay way nagu yar dheeraan sal allah wasalam calaa muxamadin وعلى آله وصحبه وسلم